qaar ku mid a bulshada ka dhaqan degmada xudur iyo weybayo bogaadiyana laamo xudur lagu suubihay iyo tallaabada maamulkuu soo dhowaan qaaday maamulka degmada xudur ayaa sheegay in qasnada dowladda lahakusaari labaatan kun oo doolar oo lanka tirigalay in laga kaba anshuurta dadka laha ku qaaday si lan hirgeli dhismo jidlaame oo laka dhisahay bartamo magaalada xudur shacabka xudur ya sheegay in maamulkiiyo kabogaadiyahayaan tallaabadan fayla oyo qaadantaasaytio sheegeen in yeeta markiinka horeyti bismillah walukaabalay maana maamulka degmada xudur oo maana kadaaqi laamaha hata la dhisi doona labaatan kun doolar naba hatu hormadhiina inti maamne maamulka lacag qasnadiisa ku biyo walaka gobol hatu hor maamne maarag ki hore ma suubin laakiin kandem wali argahayna inti magaalada horumarshe maarne ku magaalada horumarshe inti fadahay oo hatan horumaryahay teeda kale walbadan na maarne wali dareemana inti maarne inti suubii doono maadaama hataba labaatan kun lama lama halsan ii bar oo kale maarne maamulka dhasini labaatan kun qasnadii lahakubii wali taawayaan maarne wala hatuku dibana inti walbadan gobodo doonaan bilaah naw maan araghay su'aalaada warsati inii arag muhiima eta bulshada walaahi horaan luku qaadayay isku aamaw leeyahay teeda haddii hadda madan wallaka gobodaayo laaminaneenka suubiyaayo horumar bilaawday maybu ahaa eed muhiiman aw maaha dad iska talladahayo ada walbadan suubsadahay la aragahay mawnahad may ma aragna angmahadedyaani masangaayna hajeedyaani ni gobolka boqol degmada hudur maamulka ku dhisanaay gudoomiyaaju qaban anigu anka deegaan ma aragna qiib oo lang hela jarna anka beegaan oo laagdiyeeda laagdi maaragna yoo miil maaragna kalaa kuntoan hayna oo laagdi hagalla masaakuurada haatoy masantoy haatoy maslagaalgal haatoy oo dhanka dhaga maaneesha kaalda mindhiibohayn oo la dhurohay oon taas madi la dhuri kabaadi la dhiidi masiyoonka deegaan degmadiitiyo gobolkiiso jidgaalki maaragna banaamigi jidkili saaray iyoonka deegaan yaa eediyeedanka